baxniintii cutubka afartanaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo ku yidhi bisha koowaad maalinteeda koowaad waa inaad taambuugga teendhada shirka qutumisaa oo waa inaad sanduuqa maragga gudaheeda gelisaa oo sanduuqa waa inaad ilxidhka ku qarisaa oo miiskana waa inaad gudaha soo gelisaa oo aad alaabta saaran hagaajisaa oo laambaddana waa inaad gudaha soo gelisaa oo laambadaheeda waa inaad shiddaa oo meesha allabariga oo dahabka ah oo fooxa waxaad dhigtaa sanduuqa maragga hortiisa oo iridda taambuuggana daaheeda sudh oo meesha allabariga lagu gubana waxaad hor dhigtaa iridda taambuugga teendhada shirka oo barkadda weysadana waxaad dhigtaa teendhada shirka iyo meesha allabariga dhexdooda waana inaad biyo ku shubtaa oo waa inaad dayrka barxadda ku wareegsan qutumisaa oo barxadda iriddeedana waxaad soo sudhaa daaha oo markaas waxaad qaadataa saliidda lagu subkado oo waxaad ku subugtaa taambuugga iyo waxa gudihiisa ku jira oo dhan oo waa inaad quduus ka dhigtaa isaga iyo alaabtiisa oo dhanba oo kolkaasuu quduus noqon doonaa oo waxaad kaloo subagtaa meesha allabariga lagu gubo iyo alaabteeda oo dhan oo meesha allabariga quduus ka dhig oo markaasay meesha allabarigu waxay noqon doontaa tan ugu wada quduusan oo waxaad kaloo subagtaa barkadda weysada iyo salkeeda oo waa inaad quduus ka dhigtaa oo haaruun iyo wiilashiisa waxaad keentaa iridda teendhada shirka oo waa inaad biyo ugu maydhaa iyaga oo haaruun waa inaad u gelisaa dharkii quduuska ahaa oo waa inaad isaga u subagtaa oo quduus ka dhigtaa inuu iga adeego hawsha wadaadnimada oo wiilashiisana waa inaad keentaa oo jubbado u gelisaa oo waa inaad iyana u subagtaa sidii aad aabbahood ugu subagtay oo kale inay iga adeegaan hawsha wadaadnimada oo subkiddoodu waxay iyaga u noqon doontaa wadaadnimo iyaga u jiraysa weligood iyo tan iyo ka'ab ka'ab sidaasuu muuse yeelay oo sidii rabbigu ku amray oo dhan wuu wada sameeyey oo sannaddii labaad bisheedii koowaad maalinteedii koowaad ayaa taambuuggii la qutumiyey oo muuse wuxuu qutumiyey taambuuggii saldhigyadiisiina wuu dhigay oo wuxuu taagay looxyadiisii ulahoodiina wuu ku gubay tiirarkiisiina wuu taagay oo taambuuggii wuu ku daday teendhada oo teendhada dadkeediina wuu ka sii dulmariyey sidii rabbigu muuse ku amray markaasuu qaaday maraggii oo ku riday sanduuqii oo ulihiina sanduuqii sudhay daboolkiina wuxuu saaray sanduuqa dushiisii markaasuu sanduuqiina taambuuggii soo geliyey oo haddana sudhay ilxadhkii daaha oo wuxuu ku qariyey sanduuqii maragga sidii rabbigu muuse ku amray oo miiskiina wuxuu geliyey teendhadii shirka oo wuxuu dhigay ilxadhka dibaddiisa oo ah taambuugga dhankiisa waqooyi oo intuu rabbiga hor dhigay ayuu kibistii hagaajiyey sidii rabbigu muuse ku amray oo laambaddiina wuxuu geliyey teendhadii shirka oo wuxuu dhigay meel miiska ku toosan oo ah taambuugga dhankiisa koofureed markaasuu laambadihii rabbiga hortiisa ku shiday sidii rabbigu muuse ku amray oo meeshii allabariga oo dahabka ahaydna wuu soo geliyey teendhadii shirka oo wuxuu dhigay ilxadhka hortiisa oo markaasuu ku shiday foox uunsi udgoon ah sidii rabbigu muuse ku amray oo taambuugga iriddiisiina wuxuu sudhay daahi oo meeshii allabariga lagu gubi jirayna wuxuu ag dhigay iridda taambuugga ee teendhada shirka oo wuxuu dusheeda ku bixiyey qurbaankii la gubayey iyo qurbaankii hadhuudhka ahaa sidii rabbigu muuse ku amray oo barkaddii weysadana wuxuu dhigay teendhadii shirka iyo meeshii allabariga dhexdooda oo wuxuu ku shubay biyo in lagu maydho oo muuse iyo haaruun iyo wiilashiisiiba gacmaha iyo cagaha ayay ku maydheen oo markay teendhada shirka galeen iyo markay meesha allabariga u soo dhowaadeenba way ku maydheen sidii rabbigu muuse ku amray markaasuu qutumiyey dayrkii barxadda taambuuggii iyo meeshii allabariga ku wareegsanaa oo barxadda iriddeediina wuxuu sudhay daahii sidaasuu muuse shuqulkii u dhammeeyey markaasaa daruurtii teendhadii shirka qarisay ammaantii rabbiguna taambuuggay ka buuxsantay oo muusena inuu teendhadii shirka galo wuu kari waayey maxaa yeelay daruurtii baa dul joogtay oo ammaantii rabbiguna taambuuggay ka buuxday oo markii daruurtii taambuuggii kor ahayd laga qaaday ayaa reer binu israa'iil hore u sii wadeen socdaaladoodii oo dhan laakiinse haddii aan daruurtii kor loo qaadin ma ay socon jirin ilaa maalinta kor loo qaado waayo daruurtii rabbigu maalintii taambuuggay dul joogi jirtay habeenkiina waxaa daruurtii ku jiri jiray dab reer binu israa'iil oo dhammuna waxyaalahaas ayay arki jireen socdaalladoodii oo dhan